meeshan ujeedada laga leeyahay waxaa waaye inay noqoto dhowr mashruuc oo siiraha saarsaaran baa xarunta laga rabaa qaybta koowaadee maanta daah furayna waxaa weeyaan waa beerta dalxiiska oo magaceedana la yidhahdo dalxiis beerta waxaa loogu talagalay ay ka kooban tahay qaybihii ubadka lagu ciyaarsiinayey oo qalab kala duwan leh oo ciyaalka la rabo inay maaragtay madadaaladoodii iyo maaragtay ay qaataan qaybtii dhallinyaradu maaragtay ay ama ku nasan lahayd ama ay sawir iskaga qaadi lahaayeen meeshii dadku nasasho ay u imaan lahaayeen ay ku qaxweyn lahaayeen waxay leedahay hadda oo qaybtan aan bilaabayna ay ka kooban tahay maxaa la jiray iyadoo leh small cafeteria iyo fast food baa la samaynayaa qofku marka inuu beerta dalxiis u yimaada keliya ma aha wixii kale adeeg ahay oo dhan buu ka helayaa marka quruxdii iyo maxaa la dhihi jiray muuqaalkii dhulka iyo adeegii iyo wixii uu qofkaasi uu ku kifaaxi lahaa iyo jawi degan baanu rajaynaynaa inuu qof waliba halkan uu ka helo insha allahu tacaala full service restaurant baa soo socda isaguna oo dabka noo saaran insha allahu tacaala xaruntan weyn waxyaabo fara badan oo kale aanu kusoo dari doonaa markeedaanu sheegi doonaa dhanka kale qaar ka mid a kasoo qaybgalayaashii furitaanka beerta dalxiis ee magaalada kismaayo laga hirgeliyah ayaa boogaadiyey daafurka beertaasi dalxiisa waxaa kaloo soo dhaweynayaa in businesskan uu hadda meesha ka bilaabay magaalada u yahay businessyada ay magaalada u baahan tahay ciyaarkii guryaha ku haydaan bal inaan soo bixino oo jimcaha iyo ciidaha iyo meelaha ay kusoo yar warwareegaan waa u baahan yihiin ciyaalka in laga farxiyana waa sunno oo ciyaalku waxa ay jecel yihiin inaad u gado meelaha ay jecel yihiin inaad geyso diintu waa ammaantay marka cabdirasaaq waxaan leeyahay ilaahay ka ajirsiiyo waxaan ku faraxsanahay runtii carwadan quruxda badan dalxiiska ah ganacsatada oo hadda sare u qaadaya howlihii dalxiiska oo lagu yaqaano jubbaland jubbaland waxay ahayd meel ku caan ah dalxiis waxaan qabi jirnay dalxiiska waamo waxaa jiri jira meelo lagu dalxiiso goobweyn haddana waxaa lagu soo kordhiyay magaalada gudaheeda in laga furo barnaamijyada carruurta runtii barnaamij aan u baahnayn waaye si kastaba ha ahaatee beerta dalxiis ee laga hirgeliya gudaha magaalada kismaayo ayaa laga dareemayaa kobaca dhaqaale iyo sidoo kale horumarka ay magaalada kusii tallaabsanaysa maalinba maalinta ka dambeysa